ka waa dastuurka qabyada dastuurka la yidhaahdo wuxuu leeyahay qof kastaa wuxuu xor u yahay inuu diintiisa ku dhaqmo marka midka dibiga caabuda waa inuu dibigiisa caabudaa midka masaajidka gelaya masaajidkiisa waa inuu galaa qodobka noocaasi wuxuu duminayaa oo dhan alwalaa walbaraa
sharciga aayga maanta inuu horyaal sida laynii sheego boqol iyo afartan iyo kow qodob ka kooban waxaa lagu saleeyey shareecadda islaamka
yaan lagugu ajarin meelo badanoo diinta waafaqsan xaan waafaqeeda kufala hadduu islaamka waafaqsan yahana anaaba haysta islaamkiiyo kitaabiyo sunna waa haysta hadduu khilaafsan yahana ma rabo hadduu waafaqsan yahana ma rabo uma baahni awalam yakfihim ana anzalna calayka alkitaab ilaahayaa kitaabka noo soo dejiyo nabi maxamed alayhi salatu salam noogu soo dhiibe ma wax kalan u baahana gurigan waa dhisan yahay haddaa tiraa asoo sidaan u dhisan meelaan bulakeyti ka geliya haddaa tiraa macnaheedu hal ku jira inaad fujiso soo maaha
أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون دستورka hadda lama dejiye waagii ninkaan madaxweynaha ka ahi oo meesha uu ku soo baxay ayaa la qoray marka anaguna anaga wadadaa saanu ku ahayn ilaa laba jeer uu yaraa mian saddex jeer ahayn waxbaana ka weydiiyey marka ilaa lixda qodob iyo magaca baan wax ka bedelay waxyaabihii aanu ka bedelayna waana ka aqbalay marka hadda waa iska jirayna xidhiba la sixiyey waa intaas soo maqnana la sixiyey calaa kulli xaal dastuurkaasi ma xuma fiican yahay dee dhaqanka iyo waxaasiinta meesheeda laakiin qoqolkiisu tiro badan baanu ku lahayn oo wax badan baanu kaga bedelayo laakiin hataa magaca waa fiican yahay
hay-ado kristana ayay u qaybsadeen for example hay-adda ugu weyn ee fangareynaysa waa hay-ad jarmal ah hay-ad yarana sweden ah n d i oo yaro kristan oo maraykan oo nidaamka dimuqraadiyadda iyadu faafisa oo baarlamaanada iyo hay-adaha dastuurada siminaarada u furta
يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين
بسم الله أول علوصه سائلك وحيو إلهي وذات بهذا كور وحوران جري دستور روحي دجية إياك أمضى كل kulli waa gaalo iyo waa kaafir ninka aaminsanna waa addoon dastuurkuna ilaahba u noqday waa rabbiba u noqday haddana wuxuu leeyahay buuri dastuurku waa lagu dhaqmi karaa dhib ma laha waana bannaan yahay wadaadka maxaa igaga aadan ma takfiirin karaabuu saa'ilku leeyahay marka kood waxaan leenahay waa tanaaqud shaekhulislaam ibnu taymiya wuxuu leeyahay falaa budda likulli caalimin an yatanaaqada ila almacsuum nin walbo caalim ah inuu tanaaqudo laba af leey oo hadalkiisu iska hor yimaado waa laabud badho basharkaaba saa ah wixii shal aad ka hadashad iloobi waad hafi ku kale ad kasii dayn ama aqoon horadan haynin baa kuu kordhay ruux kastooo caalima kasoo bilow abu xaniifa ragga inagu waaweynaa saxaaba iskaba joojiyey raggan dambe hadda aada loo daba taagan yahay kutubtooda la nashriya fuqaada ah nin aan tanaaqudin ma jiro ama saaxibu xadiid ha noqdo ama saaxibu fiqin aw mutakalim ha noqdo laabudda likulli caalimin an yatanaaqab nebi maxamed iyo ambiyada iyo rususha ilahay ilaaliye mooye nimaan laba aflaynayna ma jiro waa dacfi bashari ee midkaa culays ma laha waxaa yimid laakiin qadiyadda ku saabsan dastuurka dastuurku min xayu alasl sharci aan sharcila ay ka ahayn in la dejiyo ummadna lagu dhaqo waa gaalnimo waa masala qaciya daruuriya macluum min adiini min islaam inay xaaraan tahay kufriga gaalnimana tahay ninka sameeya ummaddana ku dhaqa ama ku qaayibee qaata ama ku raalli noqdana ee gaaliya muran ma laha laakiin waxaa u baahan in la iska hubsado dastuurkii horaan uu dadka ku tagfiirinhayo iyo kan dambe uu difaacahayo ma isku mid ba mise way kala duwan yihiin maxaa fawaariqo u dhaxaysa wadaadku kan dambe uu difaaci muxuu ka ogyahay hala isku hubsado yaana marka qaybtaa dambe lagu degdegin takfiirkiisa laakiin haddaynu soo hubsanno in kii hore dadku ku tagfiirinhayay iyo ka dambe wax faariqo macnawi uusan udhexaynay jawhari ah ilaa alfaad iyo zaman iyo casri mooyeen faariq iyo cillo uusan u dhaxaynin haddaan soo hubsanno asaguna waa gaal kii horena waa gaal kulli gaalo weeye laakiin qadiyaddaa la iska hubsado hada bilahi tawfiiq
waxaana ugu horeeyey khabiirka patrick mcalson la yidhaahdo laba qof oo kale oo khabiir ah oo ku takhasusay nidaamka dowladaha hoose oo lakala yihahdo eric iyo gabar la yidhahdo harriet waxay muujinaysaa intaana hewlaa qori heblaaya qorto gaala ah in barnaamijka barnaamij gaalo uu yahay waxayna runtii ninka uu caddeeyey ama fadhiixeeyey barnaamijka ay wataan xulxumidiisa marka waa diidnay ma qaadan karno dastuurkeena iyo diinteenna iyo mabda'eena waa kitaabka ilaah subxaana wa tacaala ilaahaa yidhi rasuulkaa yidhi erigaa yidhi iyo heblaayaa tiri kuma bedelanayno
baarlamaanku marka sharciga aadan uga yaqaanin kitaabkaas iloo la yidhahaa caadiga kumeelgaalka waa wada xafisan yihin laakiin haddayse rabi inaan ku dhaqmaan maxaan samaynaynaa annaga waa in asagaa lagu kala baxaa wax kaloo lagu kala bixi karaana ma jiraan
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا cadaaladii marka qur-aanka ay ku jirtaa haddii marka xagga intada iska dhigo maalin walba la yidhaahdo sharciga taa qodobkaasaa ka yaala qodobka shan iyo labaatanaad faqradiisa ja maanta o dhan waxaas la akrinayo waman lam yaxkum bima anzala allahu fa ulaa'ika hum lkaafiruuna
ummadda soomaaliyeedna maanta way maqlaysaa jana qowgii shalay isagoo radinaya qofkii dastuur iyo qodob iyo intaa daliishanayo uu gaal yahay waman lam yaxkum bima anzala allahu fa ulaa'ika hum lkaafiruun marka ummadda waxaan kula dardaarmayaa ilaahay kitaabkiisiibaa dad ku filan
waana waajib muqadisa inaan adigu difaaco dastuurka iyo shuruucda kale ee dalka haddii kale aniga qura inaan dembi gelayo baarlamaanku impeachment way ugu qaadi karaayo ee haddii aan waxa noocaasa sameeyo aniga laftiga xirmaya waa inaan tilmaanaa himilada laga rabo dastuurkaas inuu xaqiijiyo dastuur annagoo waajibkeenna muqadaskaa gudanayna waana waajib muqadisa inaan adigu difaaco dastuurka iyo shuruucda kale ee dalka
annagoo waajibkeenna muqadaskaa gudanayna mudana guddoomiye iyo mudanayaal waa waxa ugu muhiimsan oo dal loo sameeyo mas-uuliyaddana saaran darteeda waa inaan tilmaanaa sharciga ay tahay in loo maro samaynta dastuurka waa inaan tilmaanaa himilada laga rabo dastuurkaas inuu xaqiijiyo dastuur annagoo waajibkeenna muqadaskaa gudanayna waana waajib muqadisa inaan adigu difaaco dastuurka iyo shuruucda kale ee dalka annagoo waajibkeenna muqadaskaa gudanayna mudana guddoomiye iyo mudanayaal waa waxa ugu muhiimsan oo dal loo sameeyo waa midka xukuma mustaqbalkooda waa midka sheega taariikhdooda waa midka ay ku dhisan tahay dowladnimadooda ma geli karo ciyaar iyo qandaraasyo iyo lacag doon ma geli karo dastuurka
inaan dastuurka ilaaliyo oo ciddii ku gaftaa ee ishortaago marka waxaan isleeyahay dastuurkii baa dhowr jeer lagu xadgudbay badan waxaa laga yaabaa in laga dhaadhiciyo in anigu aan dastuurka diidanahay laakiin anigu sharci ilaaliyaan ahay aniguna dee wax ma aqbali karo waayo haddii aan dastuurka iyo shuruucda kale ee dalka la ilaalin oo laxaqlo laakiin anigu sharci ilaaliyaan ahay dastuurka cidda la qabo inay samayso waa adinka oo idinsoo maro inta uusan gaarin afti dadweyne haddii ay dhacdo dastuurku inuu ka leexdo dariiqiisii mas-uuliyadda i saaran waxay tahay inaan tilmaamo khaladka jira isla markaasna aan tilmaamo habka cusub dalku yeesho qaar ka mid a qeybaha bulshada soomaaliyeed ayaa shaki ka muujinaya qoraalka qabyada dastuurka iyagoo ku sheegay inuu cilado badan leeyahay waxaa qeybahaasi ka mid ah culimaudiinka oo saaka shir ku qabtay magaalada muqdisho go'aamo ka soo saaray guddoomiyaha hay-adda culimmada soomaaliyeed sheekh bashiir axmed salaad oo ka mid a qaybgalayaasha shirkaasi ayaa wariyaha b b c maxamed maxamuud doore uga warramay waxay kulankooda ku gaareen tuurka ku jira oo idiin muuqda oad dhaliilaysaan maxaa ka mid ah war mid a noo qabno dastuurka yani haddii mushkila la xalinayo meesha yani maarata mushkiladu ka jirta baa laga abaaraa soomaaliya mushkiladeeda horta dastuur la-aan ma aysan ahaynba sideedaba ee dastuur waa jiray afti baa loo qaaday waana laysku raacay laakiin dagaaladii dhacay iyo yani khilaafkii yimid iyo isfaham la-aantii timid ayaa in la xalliyo u baahnayd dastuurka laisku ogaa oo lixdanka maaragtay loo afti qaaday oo laisku ogaa soomaali kadibtee isku timid dastuurka aan bedel ma aysan oranin marka ra'yiga dastuurka loo baahan yahay ra'yiga horta hageebu ka yimid yaa yimid yaa go'aamiyey dadka go'aamiyey dad ummadda matali kara oo lasoo doortay ma aysan ahayn waa dad kooxaa meel isku geegeeya weeye marka horta waxa weeyaan mashkiladda sida loo abbaaray waa khalad dadka leeyahay dastuur aan hala sameey yiraahay dadkaas ummadii ma aha ummadda soomaaliyeed lixdankii dastuurka ay qaateen baa warkooda ku dambeeyey warka dambeeyana ma jiro oo ummad ay leedahay أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون waxaan maqlay odayaal ku sheeg in la aruurinayo oo ay ansixinayaan dastuurka gaaladu wadato marka haddaan nahay odayaashii dhaqanka oday aan u dirsannay inuu gaalnimo noo soo qaado oo wakiil nooga ahi ma jiro
idan marka haddaan dastuurka aqbalna macnaheedu waxa waaye dadkii dejiyey ayaa rabbiyaal isugu kayna rashaxay haddaan aqbalnana waayaa rabbiyaalaad noo tihiin anunkuna addoomanaan idiin ahaan dhacnay qabyo qoraaleedka dastuuraan u samayaan dadka u qora waxaa la yidhaha waa ataxaakum ila taaguut taaguutka inaad ku kufriso waay faman yakfur bitaaguuti wayu'min billahi faqad istamsaka bilcurwati alwuthqa la nfisaama laha idan marka ruuxi u tala doonta وكبر إيمان ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا
dadkaa dadkii ka shaqeeyey garabdooday maanta waxay taagan yihiin caalamkoo dhan oo daawanaya inay ilaahay magacyadiisa ku dhaartaan inay daacad u yihiin nidaamka iyo dastuurkii ay gaaladu dejisay ee dowladda kumeelkaadh ku sheegay ay dejisatay inay daacad u yihiin bay ku dhaaranayaan amaama almala yaa kariim war dadka wadaaddaa ku jira oo niman gadhlaa ku jira oo qaar diin sheeganayaa ku jira oo qaar baa meelaha ka taageersan war dastuur ilxaadiya oo ilaahay diintiisa ka hor jeeda markaad ku dhaaranayso waxaan u ahay daacad baan u ahay iimaankaaga aaway annaga qiimaynteedu taasay ku salaysan tahay wixii naga maqnaa wax waan helay waxa kalena iyagoo weliba loo jidbixiyey oo si qaanuuni ah loogu jidbixiyey oo si dastuuri ah loogu jidbixiyey inaanu ummaddaa qorate ka mid noqonno taasaanu annagu ku qanacnay taasaanu ku qaadanay iyaga oo raacaya qodobka soddon iyo sagaal ee dastuurka ethoobiya ku qoran islaamnimadaadii aaway diintii aaway aakhiradii aaway ariib waxyaalaha ka hor muuqda inaanu ummaddaa qorate ka mid noqonno taasaanu annagu ku qanacnay taasaanu ku qaadanay iyaga oo raacaya qodobka soddon iyo sagaal ee dastuurka ethoobiya ku qoran
ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فتح رقم دي النفط وذويل إلهي خيرك إن لقب بقوه لقيه بالسوء عبسنا دواء هادي فأنا دارك وقب غساء خبس يبسو وطعم عبد وقب غساء لكن عبسكو باك بسينا قانون إلهي وقد تبتل بشرعك السوء سيئة كيف قالت تسوى تعلموه وقال لهم لا تتخذوا إلهي اثنين إنما هو إله واحد فإياه يفرعون أنا يوم لقبها فلو ما في السماوات والأرض وله الدين واجبا
qiimaynteedu taasay ku salaysan tahay wixii naga maqnaa ee, wax waan helay waxa kalena iyagoo weliba loo jidbixiyey oo si qaanuuni ah loogu jidbixiyey oo si dastuuri ah loogu jidbixiyey inaanu ummaddaa qorate ka mid noqono taasaanu anagu ku qanacnay taasaana ku qaadanay ee, iyaga oo raacaya qodobka soddon iyo sagaal ee dastuurka ethoobiya ku qoran islaamnimadaadii aawey diintii aawey aakhiradii aawey ariib waxyaalaha ka hor muuqda inaanu ummaddaa qorate ka mid noqono taasaanu anagu ku qanacnay taasaana ku qaadanay ee, iyaga oo raacaya qodobka soddon iyo sagaal ee dastuurka ethoobiya ku qoran الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وما بعد أيها الأحبة في الله waxaan kusoo dhex jirnay oon ka hadlaynay aadaabta maalinta jumcada iyo salaadeeda hakad ayaan gelinaynaa wax yarna waxaan u wareegaynaa mas'ale muhim ah oo maalmahan socota oo sheekooyinka suuqa iyo fadhi ku-dirirka iyo warbaahinta meel walba la hadal hayo qadiyadaasi waxay tahay dastuurka iyo nidaamka loo samaynayo mujtamac muslima sida soomaaliya oo kale dadka markaad aragto ka hadlaya mawduuca isagaa intooda badan nin diidan oo ka soo horjeeda iyo nin taageersan oo garab taagan laakiin waxaa qariib ila noqdo la yaab noqotay midka diidanna wuxuu u diidayaa calashaani waxaan ka dhex muuqanin masaalixdii iyo danihii reerkoodaan ka dhex muuqanin kan taageersanee u ololaynayana waxaa u muuqata inuu dastuurkan iyo nidaamkani u goynayo sad dheeraad ah oo kafadda uu xaggiisa u rajaxayo waxaa qariib ah in hardankii iyo looltankii qabiilku iyo qabyaaladdu meel walba intuu nala galayo meel walba inala jiiray xataa qadaayaadkeennii asaasiga ahaa inay aasmaan welina aan ka hadlayno annagu naga jiraa iyo annagu nala jiraa oo maxaad isu weydiin weydeen ilaahay tabaaraka wa tacaala sharciguu idiin soo dejiyey caqiidada aada rumaysan tihiin allaha aada masaajidkan usoo gasheen dartiyeed u tukanaysaan muxuu ka qabaa sharcigiisii ma waafaqsan yahay mise waa khilaafsan yahay way ka muhiimsanaan lahayd walow aynan ka madhnayn ummadda muslimkaa dad mas'alada dhankaa ka fiirinaya doodooda ay ku salaysan tahay laakiin aqlabka muranka iyo doodta iyo taxliilaadku dhankaa kuma wajahna waxaad moodaa kitaabkii rabbi intaan gadaal ka tuurnay wax nooga muhiimsan inayna hor yaallaan
xalay xasan raximahllah nin sheekha oo weliba aan saaxiib nahay asad oo dhahaya in la aqbalo shararkan iyo dastuurkan iyo waxaan oo qofka aqbala waa cabdullah wa cabdu rasuul oo xalayaha layaab kale kamid tahay runtii waxaan isweydiiyey qofkaas yani aasaaska uu kasoo qaatay ee ninkaas waa arkay qiimo badan leh oo weliba aada u qiimeeyo ee waxaan u arkay inuu yahay xukum loo riday si caadifo ah waxa weeyaan caduwullahi wa caduwu rasuul laguma noqdo in shir laga qayb galo iyo in dastuur la aqbale waxaa lagu noqdaa in wax la caddeeyo dastuurkan horaan u sheegnay xeerka caalamiga oo xuquuq insaanka qodobo waxaa ku dirjiinta ka hor imaanayo dowladaha islaamka oo dowlado badan oo islaamka ah oo aan ogahay inay sacuudiga iyo iiraan iyo maleesiya iyo bakistan iyo suudaan iyo kamid yihiin waxay yidhaheen markay qoreen xuquuq insaanka xeerka afartansiya soo baxay waa aqbalnay wixii aan ka hor imaanayn diinteena islaamka intaas in lagu xiro waajib waaye ama qodobada inta la akriyo waqti badan lagu bixiyo qodobka lix iyo tobnaad iyo toddoba iyo tobnaad iyo ee la ogyahay si cad xoriyata diinka iyo xoriyata zawaaj marka laga hadlaayo yacni si cad diintooda hor imaanayo in laga saaro marka in laga saaro waa iska dhib badan taha laakiin waxaa lagu xili karaa dastuurkan in la yidhaahdo meesha hadda la qoray xuquuqul insaanka waa qaadan lama- waana lama taagtaan wax laga mudeli karo in la yidhaahdo wixii aan ka hor imaaneyn shareecadan islaamka marka waxyaala saasa oo dastuurka in laga bedelo ay waajib tahay ee xaakimka madaxweyne noqonaya inuu muslim yahay waa laga gooyey inuu sunni yahay waa laga gooyey waxaasoo dhan waa in lagu daraa dowladihii hore o dhan waa ku diri jireen arrimahaas mooyaane shakhliyaadkaas mooyaane xuduudaha in la qeexo weeye laakiin wax hadda diinta ka hor imaanaya oo cad anigu horena waa weyni haddana waa ku celinaya marka laga reebo dhowr qodobo noocaasa ee ma jiraan haba yaraatee marka inuu yidhahdo qofka ee u odeeya iyo qofki taageera waa caduwillah waa caduwu rasuul waxaanu arkaa xukum aan laga fiirsan inuu yahay oo lagu degdegay oo ay waajib tahay qofkeeda inuu ka tooba keenana
in la arkay dad muslim sheeganaya oo weliba qaarkood culummo sheeganayaan oo ka gows haysta isla markaasina bogaadinaya soona dhoweynaya kana ma garanaysaa fadilaya sharciga ilaahay iyo xukumka ilaahay ka fadilaya waxaa la yidhaha dastuurka lagu magacaabay oo kalaamka ilaahay ka fogaadeen oo rasuulka sala allahu alay wasalam sunnadiisa ka fogaadeen oo xukumkii allah ka fogaadeen oo rasuulka sala allahu alay wasalam xukumkiisii ay ka fogaadeen maxay uga fogaadeen oo haystaan aaraau rijaal niman aaraa'dood wax ay makhluuqaadku dejiyeen oo haddana ay dejiyeen waxa loo yaqaano jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa amase waxa la yidhaahdo united nationka oo aanu ognahay inay yihiin alyahuud waalnasaara kuwa in ay yihiin allahna subxaanahu watacaala nooga digay yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waannasaara awliyaa bacduhum awliyaau bacd waman yatawallahum minkum fainahu minhum ina allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin allah waa nooga digaya kuwa iyaga ah iska daa inaad aara'dooda qaadataan oo aad dastuurkooda qaadataan oo aad waxa xeerarka iyo waxay sameeyaan aada qaadataan iska daaye xataa jaal ha kala dhiganina jaal ha ka yeelanina kuwa waday ah oo aada maqashaan oo aada nasiixadooda dhegaysataan oo idin hagaya ha ka yeelanina kuwaas waynu ognahay laa yarqubuuna fii mu'minin ilan walaa dimma mu'min marna inaba ha yala ha yaraatee waxay u dhaafayaan mu'min ma jiro ku dhaafi mayaan qaraabo walaa dime ahaana xataa yani nabadgelyo iyo cahdi in xataa ay ku daayaan ma ay jirayso meeshii ay uga suurtooda mu'min inay ku baabi'iyaan oo ay ku duleeyaan oo ay diintiisa uga saaraan waa ay samaynayaan yuhuud iyo nasaara waa alyahuud iyo kiristaanka weeyaan haddaba kuwaa iyaga ah marka ee maantay shacbiga u qurxinaya dastuurka gaalada ee haddii alla ku idmayo fadilayo dastuurka gaalada ee odhanaya annagaa raalli ku noqonay oo haddana beenta ka sheegaya sharciga allah kitaabka allah beenta ka sheegaya oo odhanaya sunnada rasuulkana beenta ka sheegaya odhanayana waa waafaqsan yihiin oo annagaa isku fiirinay oo haddana odhanaya beentooda ama qaar bay ka waafaqsan yihiin allah subxaanahu watacaala kuwaas ilaahayna subxaana watacaala marka rasuulkiisa wuxuu ku odhanaya marka markuu tilmaamayo waanzalnaa ilayka alkitaaba bilxaqi musadiqan lima bayna yadayhi min alkitaab wamuhayminan calayh faxkum baynahum bima anzala allah faxkum baynahum bima anzala allah yacni ku xukum dhexdooda allah subxaanahu watacaala wuxuu soo dejiyey nebi maxamedow ku xukun walaa tattabic ahwaa'ahum ha raacin marna hawadooda waxay dadka naftooda uqurxinayso aaraa'dooda fikradahooda haddii alla ku xeerarkooda waxyaalahay degsadeen marna waa hawadiiye ha raacin wey camaa jaa'aka min alxaq oo aada markaa ka tagto wixii kuu yimid oo xaq ah hawadooda raacdo taayay dhicin yacni ha uga tegin wixii kuu yimid oo xaq ah oo rabbigaa kaaga soo degay xaggiisa marna ha uga tegin hawadooda ha raacin saasaa allah subxaana watacaala odhanaya rabbi baa beeninaya
dastuurka soomaaliya loo dejinaya ninka xayeysiiya waa murtad ninka idaacadiisa ka faafiyana murtad wey ninka ka qayb qaatana waa gaal xalaalow dami walmaal islaanta waa ka furan tahay gabadh muslima looma guurin kara meeshu ku dhintana wadankiisana laguma xamaali karo soomaaliya laguma xamaali karo waa in la geeyo tayberiya iyo la geeyo wey muxuu ah netanyahu loo geeyo shayaadiin gaala loo geeyo wey وانفضي عنك كل قيد وقومي كي تقود جموعنا للثار وانفضي عنك كل قيد وقومي كي تقود جموعنا للثار dastuurkaas la wado ee soomaaliya loo soo wado ninka asagoo og wuxuu yahay ka qayb qaata qayb qaadadka intuu doon hala ekaada waa kaafir murtadow soomaaliya warka waa inay fahamto gaalnimo la dejinhayo iyo diin la-aan la agaasimahayo ninka asagoo oo ka qayb qaata haba yaraatee وكافر بإجماع السلف الصالح مرتد وي مرنا مسألة ملا وأن لقوا برادو وانفضي عنك كل قيد وقومي كي تقودي جموعنا للثار waliba wadaaddaa wax ka dejin baa leh abwaanaha nairobi laga kaxiyo soomaaliya maxaa maay eray bixintay siiran hayaan tarfac tirid iyo eray- eray halbeega cilmiyeed bay toosin hayaan mar gaalnima noo toosinaysaa aad toositaba gaal baa tahay saa u toositaba gaal- ku gaaloobaysa aad ka qayb qaadataba مزقهم يا كتائب الأحرار واخفض العيش في ذياب العالي أشعل النار في كيان دخيل ليس يحمي الديار مثل النار والمحارب عتفي laakiin waxaan ku talinhayaa dhowr koro waa taliyey talooyinku waxaa weeye andimada iyo nidaamyaha soomaaliya ka jiro o dhan in la duwiyaan ku talinhayaa puntland somalilan jigjigaland ee banaadirland kulli in la dumiyo ayi nidaam kasta ama jubbaland ha noqdo ama baydhabaland ha noqdo ayi nidaam kastoy soomaaliya leedahay oo nidaam diineed ahayd iyo imaara islaamiya calaa kitaabin wa sunnatin min rabbina aan ku taagnayn ha la dumiyo juhdi kasta ha lagu bixiyo مزقهم يا كتائب الأحرار واخفض العيش في ذياب العالي أشعل النار في كيان دخيل ليس يحمي الديار مثل النار والمحارب عتفيها دخيل تتنادى ماذا يقيل hawlihii cabdulaahi yuusuf iyo kuwii nuur cadde iyo hebelka cali geeddi iyo shariifku iyo faroole iyo muxuu aha siilaanyo iyo ii sheeg inay iliigii shalay la doortay shaydaankai murtadka murtadka ogaadeen kulli nimankaasoo dhan waa in gacan loola tago waxay wadaan la baabi'iyo nidaamkooda la dumiyo hada huwa alwaajib fi ddiin haddii la awoodi karo haddaan la awoodi karin afkan ka dhawaaqayna والمحارب عتفيها دخيل تتنادى ماذا يقيل عتاري أطلق الصمت واستباد ظلام وتنادى sida loola dagaalamayo shariifka waa in loola dagaalamo xaakimka puntland xukuumadda garowe ka taliya waa in loola dagaalamo xaakimka ka taliya jigjiga ee ogaadeen waa in loola dagaalamo ninka ka taliya somalilan nafsa shay waa isku baab wey waa gaal iyo gaalkaalkaal wey waxa adduunka maanta ka jiraya والمحارب عتفيها دخيل تتنادى ماذا يقيل عتاري أطلق الصمت واستباد ظلام وتنادى وتنادى العدا وطال انتظاري nimankaani haddaysa iyagu kufriyaad kale ku dhica andimadan ka hadlaayo way saboodgareeyaan way taageeraan gaalay u shaqeeyaan cadowna waxay u yihiin tawxiidka iyo dacwaday cadow u yihiin nimanka noocaasa intaysan xidadaysanin daarood mar buu qabasho lahay ha la qabto والمحارب عتفيها دخيل تتنادى ماذا يقيل عتاري أطلق الصمت واستباد ظلام وتنادى وتنادى العدا وطال انتظاري garowe muxuu aha xafiiska uu faroo la fadhiisto xafiiska kasoo horjeeda waxaa iskale safaaradda etoobiya iskale mid ogaadinoo ree isaqaa fadhiya oo malisan usoo dirsadaa fadhiya go-aanka ma ga- howlaha harti ma xukumi karo faroole iyo qadiyad ma jirto waxba kama qaban kara isagoon lasoo tashanin gaalkan ogaadee inay kara fadhiya aan lasoo tashanin maxaa yeele gaalkaas gaalka weynaa ee xukumay baa soo diray maca salaam lixda mitir ee ku yaala muqdisho gudaheeda adisabaa laga xukumaa jigjigaha adisabaa laga xuk- kulligood halkaasa laga xukumaa go-aanka etoobiya waxaa weeye khilaala khamsiina caaman inay muqdisho ay ka soo galaan baarlamaan adisaba laga doorto warku waa intaas muqdisho iyo koonfur inay noqoto gobol sida khilfaaf oo kale ah baarlamaan uu ka soo baxo adisababa waa fadhiista federaal alxukuuma alfederaaliya etoobiya al muxuu ahay ashaamil alcaama alkabiira وتنادى العدا وطال انتظاري مزقهم يا كتائب الأحرار واخفض العيش في ثياب العار أشعل النار في كيان دخيل ليس يحمي الديار مثل النار طفح الكيل واستباد غشوم bal wax kale haddaad awoodi weydeen dadka qadiyadiinni iyo diintiinni iyo dadnimadiinni iyo qarankiinni iyo islaamnimadiinni difaaca haya faraha ka qaada haddii waxba ayna tarin gobonnimo keliya waxaa nagu hadhay wiilasha yararkii qoriga la liicaya al-shabaab liyaada iyo wixii la halmaalay ee jaada baa soomaali ka soo haray wixii kale mid axmaar raacay mid gaala u galay mid wiil mukaambaa iska raacay iyo mid sawaac muxuu ahay kukuuya ah dayib iyo mid muxuu noqo anugu canadian man baan ahay british man baan ahay ku hayo duurkaba galay iyo iska tegey qadiyad iyo gobonnimo iyo dadnimo iyo cadow iyo dulan iyo dulli iyo gumaysi in laiska difaaco nimankaasay ku hadhay matahay nusama been baan isku sheegaynaa inta ayada ah ilaahay ha noo daayo allah ha noo kordhiyo faraha laga qaadaan khayr iyo wanaag la taraynin وتمادى العدا وطال انتقالي مزقهم يا كتائب الأحرار وارفض العيش في ثياب العار أشعل النار في كيان دخيل ليس يحمي الديار مثل النار طفح الكيل واستفاد غشوم soomaaliya hadda caqli leedahay waxaa lii sheegay oday boqoyadii hore fadhiistayaasha soomaalida soomaaliya roogay ka mid ah oo amminka manool maraykanka jooga waxba hadda magaciisa sheegi maaye yaa isagoo meel maqaaxi ah fadhiya oo koob shaa cabahayaa mid kuray oo soomaalida kuweeda waalan ah ayaa nimanka mujaahidiinta wax ka sheegay koobkii shaaba ku soo odaygii odaygu waa oday calmaani ah oo shaytaana wey wadaadna maba arki karaba waxaa layidhi hebelow maxaad ku dishay wiilka oo shaha ugu shubta wejigiisa wuxuu ihi waxaan soomaali karaamaday lahayd baa nimanka maanta difaacaya waxay dooniba ha noqdeen ninka wax ka sheega dilhayabu axmaara intay timid oo masaajidana ku xarxaartay oo saldhig malakeliya soomaaliya timid oo gaashaandhig ka talisay oo waxay doonto samaysay baan wax yac dhahan la waayo oo ayaga mooyeen wax dhiidhiya oo yidhahdaa nama hawshaa yeeli mayna keligood baan hayaa buuri aniguna lixdan sana lagi taladaro waddanka inaan difaaco oon qaranka ilaaliyo inta anugu aan gabay nimankii qabanhaya maanta ninka wax ka sheego koob shaame torri baa taqaana buuri وتمادى العدا وطال انتظاري مزقهم يا كتائب الأحرار isaga waxaa idhi hawshan kismaayo ka dhacday warkeeda ima caddo waan ka warsugi ilaahay caddaanayso zaalimkuna bannaanku soo usoo bixi doonaa madluumkuna bannaanku iman doonaa way socotay way socotay axmed mudoo gaalo u galay say u socotay axmed mudoo kooxiisii ogaadeen kenya iyo etoobiya u kala galeen kitaabka tirmida dhexdiisaan ku sheegay inuu zaalim tugayo murtad ah ummaddan laga qabo yacni weligaa ummadda lama lugooyo wax hadduu kuu caddoona u sheeg ha barbarin hadduu caddaan weynaan ka gaabo مزقهم يا كتائب الأحرار وارفض العيش في ثياب العار أشعل النار في كيان دخيل ليس يحمي الديار مثل النار nimankii shalay difaacaya lahaa axmed mudoo waa saxan iyo kooxdiisu alqaatil waqtulu fi naar khamraam adisadu hadda jooga saaladii hubbuu soo qabanaya waa la ogyahay may ka hadlaan وانفضي عنك كل قيد وقومي كي تقود جموع ذال الدار وانفضي عنك كل قيد وقومي كي تقود جموع ذال الدار استمر في حلمك يرقم فجرا وينادي وينادي متى يفاك ساري وينادي متى يفاك ساري مزقهم يا كتائب الأحرار وارفض العيش في ثياب العار أشعل النار في كيان دخيل ليس يحمي الديار مثل النار والمحارب عاد فيها دخيل تتنادى